الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن سوبرنا لكم مؤلف كبيره مال الخليطين كمال المفرد إن مشرع ومسرح يتحد والفحل والراعي وأرض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب عشرون مثقالا نصاب للذهب ومئتا درهم فضة وجب في دين ربع العشر أو من معدن وما يزيد بالحساب البين وفي ركاز جاهلي منهما الخمس حالا كالزكاة قسما في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع ألف رطل وزائد جف ومن غير نقي ومن غير نقي العشر إذ بلا مؤونة سقي ونسفه مع مؤن للزرع أو بهما وزع بحسب النفع وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله إناس عشرك المعاوة قصة بسلام دوناه waa baabu zakaati ilmaal qaybihii ugu dambeeyey ah intaan zakaatulfitri iyo qasmu sadaqaati sida loo qaybinaya dadka la siinaya aan la gaarin wuxuu yihi maalu khaliitayni labada wax isku darsatay maalkoodu ka maali lmufradi hal qofa maal uu leeyahay bay la mid yihiin oo sidii hal qofa maalik waaxid oo mufrada uu leeyahay maalkani ayaa loo eegayaa axkaamtii sakadana loogu dabaqayaa waase in mashracun haddii meesha ay xooluhu cabbitaanka ku sugaan ama cabbitaanka labada hore qeybta hore iyo ku noqoshada inta u dhaxaysa ay fadhiistaan iyo wa masraxun meesha ay fooftinta ugu diyaargaroobaan ee xerada bannaankeeda ah yataxidi uu isku mid yahay oon loo kala duwan waalfaxlu midka qoodha ee xoolihii ku jirana uu isku mid yahay iyo waraaci qofka raacaya iyo wa ardulxalabi meesha lagu lisay ee lagu maalayo iyo wa fii muraaxi laylihaa habeenkeeda meeshay u soo hoyatee xerada u ah iyo walmashrabi meesha ay biyaha iyo ceelka ay ka cabtana ay isku meel iyo ceel iyo isku war yihiin halkan mualifku labadan beyt wuxuu kaga hadlay masalada leedaha alkhulta xoola isku darsiga masalada xoola isku darsiga iyo wadaagga xooluhu farsiga iyo isticmaalka fuqahadeennu waa laba qaybood waxa la yidhahda khultatu cayaanin ama khultatu ishtiraakin waa la isku jiraa xoolaha lamana kala laha iyo khultatu jiwaarin xoolo isku jira oo la kala leeyahay xoolaha dadku isku leeyihiin laba qaybood bay noqdaan in qof walba wuxuu leeyahay acyaantiisa gaar loo yaqaan iyo inaan gaar loo aqoon xoolaha sidaa isugu jirana nafleyna waa noqon karaan waxaa nafleeyahayna waa noqon karaan khultatu ishtiraakin ama khultatu acyaanin waxaa loo yaqaanaa xoolo ay dadkani wada leeyihiin ama ha u sinaadaan ama ha kala bataan laakiin midna uusan qeyb ka mida gaar u calaamaysnin dad baa xool nin baa dhintay xooluu ka tegey dadkii dhaxalka lahaa ma qaybsanin xoolaha inta aan la qaybsanin khultadaa khultatu ishtiraakin baa la yidhaahdaa oo xoolaha neef kasta ama qayb kastaoo ka mida qof walbaba waxbuu ku leeyahay wax gaarana ma laha waxaa lamida dad baa lacag isku darsaday lacagtiibaa xoolo ama dhar ama alaab lagu soo gaday lamana soo kala gadine lacagtii oo isku jirtaa wax lagu soo gaday waxaa la soo gaday waa la wada leeyahay xoolaa la isku darsaday waxbaa lagu dhisay waxaa la dhisay nin daaqad gaara leh iyo haddaynan jirin oon adna kaas xoolihiisii la gelin kana la gelin isku yeelashada noocaasa waa waxay yidhaahdaan asharika ashaa'ica waxaadi waxaanu ku dhex jira laakiin waxaad gaar u leedahay oo gaar kugu jooga ma laha taa waxaa la yidhaha khulطatu acyaanin ama khulطatu ishtiraakin baa la yidhahdaa curfiga isticmaalka fuqahada qaybta labaadi waa khulطatu jiwaarin waxaan waa isugu keen jiraa iskumalihidiine wuu isu keen ag joogaa adigu dhowr gaari baad leeda ku shaqaysataa ninkana dhowr gaari buu leeya ku shaqaystaa waa isku darsateen isku garaash baad gashateen isku kambani baad gediseen magac kambani baad ku wada qorateen laakiin nin walba gabarihiisa waa la yaqaan ama xoolahan aad isku darsateen ee xoolaha noolihi adna in baad leedahay isna in buu lahaa waa isku darteen laakiin waa kala taqaanaan neef ka dhumay ninkuu ka dhumay waa la yaqaan neef ka dhalay qofkuugu dhalay waa la yaqaan neef ka dhintay qofku ka dhintayna waa la yaqaan saas darteed xoolahan waa isugu keen jiraan laakiin waad kala leedihiin oo miday soomaalidu ku yidhaahdaan geed jiruhu geela waana wada jiraa waana kala jiraa geela waana labaadlaacaa nin walbana neefafkiisa gaar buu ilaashadaa waxaa kaloo ku dhici kartaa sidaas oo kaleeto beer baad leedihiin beertan geeda waaweyn oo miro dhala wey way dhici kartaa inaydan kala lahayn inaad kala leedihiinna way dhici kartaa oo beerta geedaha iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo intaa nimankaa saale intana ninkaale korkaa la ysaga ooday isku barnaamij baa la geliyey isku shaqaaliya waardi baa loo sameeyey taa waxaa la yidhahdaa khulطatu jiwaarin saas darteed waxaynu leenahay khulطada maalku curfiga iyo isticmaalka fuqahadeennu waa laba qaybood khulطatu ishtiraakin wa khulطatu jiwaarin axkaam kala duwanna way leedahay khulطada sidan oo kaleeta ah hadday khulطatu ishtiraakin tahay oon acyaantii la kala lahayn kamaali lmufradi weeye intaan ogahay qowlan waaxidan xayawaanka noolya markay tahay laakiin khulطatu jiwaarin waa muran iyo khilaaf culimmada dhexdooda ka jira maadaama mas'aladani maanta xoolaheenna iyo ganacsigeenna in badan oo kamid ihi innagu hadda magaalaynu joognaayo xoolaha nool iyo lodiyo geel iyo ariga la ysku darsaday aada inooma khuseeyaan laakiin suuqlay ganacsati iyo xoolo ganacsi magaalaa nahayo arrintaasaa khulطada iyo axkaamteeda zakada la xidhiira baan insha allahu tacaala markii aynu intan dhammayno baynu intaa ka badan kitaabka in ka badan baynu geli doonaa waayo su-aalaheedu aad bay usoo noqnoqdaan marka waxaan leedahay xoolihii khulطatu ishtiraakin jiwaarinka ahaa sideedaba cinda fuqahaai اmuslimiin isku darsigaasi baabu sakaad ta'iir saamayn ma leeyahay oo xooluhu ma isku zaka galaan mise iskumaba zaka galaan nin walba milkigiisa inta gaarka ee ku jirta unbuu gaar u xisaaban oo lala xisaabtami fuqahadeennu labay u qaybsan yihiin jamhuurta oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaaqyada ah waxay dhaheen min xayu ljumlahaa way isku zekeynayaan xooluhu tafaasiisha laakiin waa isku qabteenoo waan tilmaami doonaa xanafiyadu fuqahaada xanafiya waxay yidhaahdeen nin walba milkigiisaa khuseeya laba boqoloo geel haddaad isku darsataan nin walba intiisuunbaa gaar loogu xisaabi maalka dhanba sideedaba wax khulطatu jiwaar la yidhaahdo oo baabu zakaad xiriir iyo calaaqan la leh oo saamayn yeelata ma jira yidhahdeen ninkay xoolihiisu zake gaareenna uu ka zakeyn ninkayna zake gaareenna zake laguma laha intaa fuqahaada xanafiya waxaan u ishaarayaa wadanka aad joogtaan fiq xanafi wuu ka shaqeeyaa xanafiyaduna way idinla degan tahay mujtamacan hindigii xanaaf wey fatwadooda iyo fiqhigooduna waa xanafiya waxaan xanafiyada ahayna haddayba wax ku dhaqmayaan intooda badan kuma dhaqmaan oo ma qaataan mar hadday sidaas tahay waad la noolaanaysaan ganacsi baa idin dhex maraya masaajid baad isugu imanaysaan wadaad wax la weydiinaya aad maqlaysaan idinkaa wadaad xanafiya wax weydiin marka inaadan la yaabino wax qariib ahoon diinba kamid ahayn oo cidiba dhihiyaanay kula noqon labadaa markaynu saa u qaybinno maxaa raajixa asaxiixu qowlka jamhuurta weeye oo nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiidka abibakr fi sadaqaat wuxuu ku yidhi laa yujmacu bayna mutafariqin walaa yufaraqu bayna mujtamacin fi sadaqaati xoolo kala marnaana la isku dari maayo si sadaqa loogu waajibiyo kuwo isku jirayna in la kala maro lama ogola waxaa kaloo yidhi wamaa kaana min khaliiطayni fainahumaa yataraajacaani baynahumaa bisawiya labadii xoolo isku darsatay markay zakada bixiyaan hadhow sinaan say wax u kala lahaayeen midkood hadduu bixiyo kii kale qaybtii boqolkiiba uu xoolahan ku lahaa ee zakada kaga soo aaday muddo u xisaabtamayaa ugu noqonaya xadiidka dawaahirka jumalkiisu waxay tilmaameen xoolaha nool baa laga hadlayay inay khulqada iyo isku darsiga guud ahaan taiir iyo saamayn leedahay shuruud baa ku xihan marka taasi xoolihii noolaa baynu weli ku jirnaa xoolaha kale ama beerta dhulka ka soo baxda ama ganacsiga la ysku darsaday isaga waa usoo gudbi doonaa insha allahu tacaala wuxuu yidhi dhowr shardibaa lagama maarmaana xoolahan khulqatu jiwaarin markay tahay xoolo noolla yihiin inta soo socota waa inay wadaagaan xerada ay habeenkii baryaan waa inay wadaagaan cidda raacdana waa inay wadaagaan hadduu geel yahay awrka qoodha ah hadduu lo yahay dibiga baarqabka ama awrka baarqabka geelba haddiiuu yahay hadduu ari yahay wanka sumalka ah ama orgiga waa inuu isku mid yahoon la kala maranin cidda raacaysa iyo fooftaanka iyo daaqa waa inay isku mid noqdaan cabbitaanka iyo meesha laga cabayo waa inay isku mid noqdaan xoolaha meesha lagu maalayo iyo maqashi iyo weylaha iyo nilguhu meeshay ugu xaraysan yihiin waa inay isku mid tahay oon la kala oodanin xooluhu markay cabbaan meel ay xooluhu sabasho la yidhahdaa jirto ay ku sabtaan xooluhu cabbitaankoodu waa laba wareeg markii si fiican ay u cabbaan la rabo kamiin iyo durduur baa la yidhahdaa marka u horreysay aada u ooman yihiin kamiin baa la yidhahdaa marka hore markay xoolihii inta hore cabto meel baa la fariisiiyaa ilaa ay soo dhammaadaan markay dhammaadaan ay waxoogay biyihii ku nastaan baa mar labaad biyaha la soo mariyaayo durduur la yidhahdaa meesha sabada la yidhaahda ee xooluhu biyaha markay cabbaan isku sugaan ku noqoshadii labaad iyo durduurtiiiyo inay biisaanna ay ku sugayaanna waa inay meesha mashraca la yidhaahdo wey mashracu haddaba haddaad luqad kale u taqaanaan idinka ii sheegaye meesha sabada la yidhaahdo weeye xooluhu ku sabanayaan meelna waxaa la yidhaahdaa xooluhu xeray ku jiraan habeenkii goobtay habeenkii xoolaha la raacayo ee xoolaha la dareerinayo xilliga roobka ahna subixii dhiiqada iyo xaarka iyo kaalida laguma dhex maali karo xeradaa laga soo daayaa meel banaanka ayay farfadhiistaan habeenkiina waraabi iyo inay socsocdaan baa looga baqaa xeradaa lagu oodaa waagu markuu beriyo hadday roob xilli roob tahay oodaa laga qaadaa bannaan ay xooluhu fadhiistaan oo lagu maalaa jira meesha ardulxalabi meesha lagu maalana waa inaan xoolaha loo kala marinoo xerada marka laga soo daayo xoolaha hebelna aan xaggaa la fariisin xoolaha hebelna aan xaggaa la fariisin inay isdhex fadhiistaan xoolaha markaan dhoobadiiyo wax jirin xerada marka laga soo daayo meel banaankaoo la isugu celiyaa jirta xerada banaankeeda mararka qaarkood oo intay soo baxay iyo neefka lasoo bixinaya wiilkii raacayay intuu uu cuntadii iyo cabitaanka soo dhamaysanaya soo diyaargaroobayo xoolaha lagu sii diyaariyaa jirta taana waa inay isku mid tahay inahaasi waxay tilmaamayaan wax isku midoo xoolaha way isku jiraan haddii xoolihii isku nin raaco habeenkiina laba xero la kala gediye xoole isku jira maaha haddii xoolihii la isku raaco laakiin markay ceelka yimaadaan laba meelood laga kala waraabsado xoolahan si fiican isuguma jiraan hadday xooluhu xerada wada baryaan subixiina la kala foofsadana xolo dadka isugu jira maaha saa darteed wuxuu kuu yidhi in mashracun haddii ay meesha sabara ah iyo wa masraxun meesha xoolaha fofkataanka loogu diyaariyo yataxidii ay isku mid tahay kadaalika sidoo kaleeta iyo walfaxlu awrkii baadqabkaha iyo dibigii iyo wankii sumalka ahaa iyo orgigii ay isku mid yihiin waraaci qofkii xoolo jirkaanuu hal qof wada yahay wa ardulxarabi meeshii xoolaha lagu maalayey iyo meeshii maqashu u xaraysnayd iyo nidguhuna ay isku mid tahay iyo wa fii muraaxi leyliha habeenkii xerada hoygeeda iyo walmashrabi meesha ceelka ay ka cabaanna ay isku mid yihiin ladabaadiya dadku ceelkaka waa la kala leeyahay ceelashana waa la kala leeyahay warahana waa la kala leeyahay haddii la isku leeyahay dadka qaar isu dhowna ama waxwadaagana kalayta kalka waa la kala leeyahay markii xilliga roobka xoolaha ceelka laga waraabinayaay xoolaha isku maalin caba say u kala horeeyaan waa la leeyahay reer hebel ceel bay leeyihin reer habelle ceel bay leeyihin ceelasha markasadirsabada waa isku laayaan kanaan qodanaynaa iyo qodan maysaan reer hebel baa qodanaya qodan maysa dhiig badan baa u daata marka meesha laga cabayo waa inay isku mid tahay intaa waa xoolihii noolaa intaa in la isku celiyey inay shardi tahay waxay ka soo qaateen isku jiraan saasaa la dhihi karaa xadiid daciif oo sacd ibn abi waqaas laga wariyey sanadkiisana dacfi ku jiraa wuxuu ahaa alkhaliiطaani ma jtamaca cala alxawdi wاlraaci wاlfaxri khaliiaani xoolaha isku jira labada isku jira waxaa weeye majtamaca wixii isugu yimaadeen ku kulma cala alxawdi meesha biyaha laga cabo waraaci ninka xoolaha raacaya iyo walfaxli awrka baarqabka ama dibiga baarqabka noqonaya ama wanka sumalka ariga idaha u ah xadiidkaasi waa xadiid daciif oo ibnulahiyaca ku jira riwaayat alcabaadilati canhuna maaha oo isbaabu dacfi kaasaa ka mid a intaasi waa xoolihii noolaa xoolaha nool haddaba inay isku sakagelayaan oy ta'iirinayso fuqahada jamhuurtooda qaba oo shaaficiyada iyo maalikiyada iyo xanaabilada min xayu اljumla way qabaan masaa'il tafaasiishooda ay isku hayaan way jiraan waxaa soo haray xoolaha intoodii kale saa'iru amwaali saarulamaali waxaan dhihi karnaa saddex baan ku soo uruurin karnaa beerihii noocay dooniba ha noqdaan haddii la isku leeyahay may isku sakaynayaan ganacsigii xoolihii la gedgedinayee ganacsigee la isku darsaday ma isku sakaynayaan haddii la isku leeyahay haddii lacagii isugu kii jirto ganacsi ma aha lacag baa akown idiin wada taalla akownkaagii lacagta kuu dilay buu ninku yihi warniyaw lacagtan waad ku dartay iyadoo taallaa xilligii zakada la gaaray ma isku sakaynaysaan lin xoolo isku jiro wey akoon ku wada jire ama qasnaday ku wada jiraan oo la wadageliyey dhowr nin hadday ammaano qasnad wada dhigtaan oo wakti ka soo wareegtoo zakadii la gaaro xoolaha ma la isku wada tirin saddexdaba isku soo qaboo cinda fuqahaai shaaficiyati nacam ha qiyaasa cala almaashiyati xoolihii noolaa baa laga qiyaasanaya fuqahada intooda kale waxay dhaheen maya beerna iskuma zaka gasho nin walba intuu leeyahay baa gaar loogu xisaabi lacag ganacsi shirkad ahna iskuma zaka gasho nin walba intuu yahay baa loogu xisaabi madhabka in la isku xisaabayo shaaficiyada riwaaya can ilimaami axmed baa la qaba madhab ciyo qaarkeed baa qaba madhabka raajixa unbaa isku sakaynahe xoolahan intooda kale ma isku sakayn madhabka raajixii sida madhab ahaan waa nacam saddex qowl oo kale shaaficiyadu leeyihiin oo ka duwan iskuma sakaynayaan qolo tiraahda qolo ganacsigii kale lacagaha ahaa iyo beertii kala qaada iyo qolo si kale u qaybisaba ilaa afar qowl bay shaaficiyadu leeyihiin haddaba jamhuurta fuqahadu waxay qabaan xanafiyadiina ku dar haddaa rabtiya maalikiyiya xanaabilaba ibnu qudaamana uu leeyahay huwa qowlu akari ahli lcilmi ahlulcilmigu saasay u badan yihiin lacag iyo beer iskuma sakayso nin walbana wixiisaa gaar loo xisaabaa haddaba haddii aad aragtaan wadaad fatwoonaya saasay jamhuuri qabtaa xoolaha lacagaha ganacsigana iskuma sakeeyaan qowl gariiba ma aha kii shaaficiyada raajixa ma aha laakiin shaaficiyada lafteedu kama lugmadna qayb baa ku jirta qayb shaaficiyadaasaa qabto oo qowlun fii madhabi shaaficiyati wey wa min hunaa hadani waxaa la yidhi dacaafadu madhab ma laho hadba wadaadkii u fatwoonaa uu madhab ehe shaaficiye ninkii rabana qowlka madhabkii way isku wada zakayn sidii xoolahii noolaa qolada sida kala diiday waxay yidhaahdeen xoolaha nool wax badan bay wadaagayaan laakiin lacagaan dhib iyo dheefka labadaba waa noqon kartaa laakiin lacagtu dhib keliyan bay noqotaa daliilna ma laha xadiidkan loo daliishaday alxawdu waraaci walfaxluna wuxuu tilmaamayaa xoola nool keliyuu tilmaamay xilligii nabigana dad shirkad xoola ganacsi waa la ahaan jiray beerana waa la isku lahaan jiray wax laga wada zakeeyey maanan arag halkaas ayagana jamhuuru ahlilcilmi ka miiseen kolba ma sahlana qowlka ay jamhuuru ahlilcilmi culimmada muslimiintu salafan wa khalafan waxay u badan yihiin iskuma zakeeyaan wixii aan xoola noolahayn waxaa xoolaha noolna culimmada muslimiintu waxay u badan yihiin haddii sifaadka la hela isku jiritaanka ah way isku zakaynayaan ta waa masalada guud madabkuna waa halkaas dhowr masaloo kale haddaba oo khuldadan tasiirka xoolaha nool way isku zakaynayaan baa dhihi jamhuurtu saasay qabaan jamhuurtu dhowr arrimood bay qaybnay isku raacsan yihiin qaybnay isku hayaan hal mas'ala ugu muhiimsan taiirkeedu mata isku hayaan laakiin intaana masalada aan kuu tilmaamo saaad u fahanto khuldadan isku darsigu saamaynta ay zakada ku yeelato dhowr nooc wey qadarka la bixinaya saamayn bay ku yeelataa neefka la bixinaya da'diisana saamayn bay ku yeelataa nooca xoolaha ee laga bixinayana saamayn bay ku yeelataa saddexdaas khilaaf badan kama taagna qadarka aan idiin tilmaamo haddaba qadarka saamayn bay ku yeelataayo hadday laba nin isu yimaadaan baalka waxbaa naga haysta waxaan leenahay hadday laba nin xoole isku darsadaan oo mid waliba ariga boqol iyo kow liah ninkan hadduu keligii yahay hal neef baa lagu lahaa kanna keligii hal neef baa lagu lahaa laakiin isku dar boqol iyo kow lagu daray boqol iyo kow waa imisa imisaa lagu yeelanayaa saddex baa lagu yeelanaya qadarkii cadadka tirada lagu yeelanaya hadday keligood yihiin waxaa ka badan isku darkooda una ka yaraan karaan kanna afartan buu leeyahay kanna afartan buu leeyahay way isku darsadeen hadday kala joogaan min hal neef soo mahayn hadday isku darsadaan waa isku hal neef qadarka haddaba khulqada isku darsigu wuu saameeyaa da-da la bixinayana wuu saameeyaa laba ninoo min soddon iyo lix neef oo geela leh soddon iyo lix neef oo geela binti labunin baa ka waajibtay binti labunin baa kan lagu lahaa kanna binti labunin laakiin isku dar jadacatun baa ku waajibaysa neef shan jira laga rabaa laakiin laba saddex jir bay bixin lahaayeen kerikeri hadday yihiin da-da neefka la bixinayana waxbay ka bedeshaa waxaa kalay ka bedeshaa nooca la bixinayo hadday laba nin aan isku darsadaan laba nin hadday aan isku darsadaan arigu waa waa boqol afartan ida ah iyo lixdan aricadiyo riyaah maadaama ay kala badan yihiin riyacadka arecadkaa la bixinayaa ma idahaan bixinaa mise arecadka riyahaan bixinaa riyaha la bixin hadba kii badan sinfiga la bixinaya labadan waa nooce kii badan baa la raacaya saamayn bay ku yeelataa hal mas'alay jamhuurtu si adag isugu qabteen fii takmiili nisaabi hadday labaatan ari iyo labaatan ari isku darsadaan afartankii zakada baxaysay ma laga dhigay cinda ashaaficiyati walxanaabilati nacamhaa wa cinda almaalikiyati laa waxay dhaheen mid waliba horta xolihiisu nisaab ha gaaraan markaa kadib buu isku darsigu saamayn yeeshaa halkaasay maalikiyadu istaageen waayo midkoodnaba gaalguma waajibin isku darku waxba waajibin maayay dhaheen isku darku zake ma waajibiye sinfigeedii iyo qadarkeedii iyo cadadkeedii iyo nooceeda isimigeeda buu saameeyaa laakiin aslu wujuubi zakaat khulda ma keentay yidhahdeen shaaficiya iyo xanaabiladu waxay hahaan laba labaatanaad hadday isku darsadaan wajabat zakaatu afartan aria fiihaa shaatun tibaa ku waajibaysaa masalada way masalada jamhuurta ay isku hayaan jus-iyadaas way jus-iyada sida adag ay isu hayaan intaas baan masalatlkhulta kaga bixi waan filaya lacagihiinii qaybo badan oo kamid a waxay jamhuuri qabta inaad awaateen lacagihii maxaa looga zakanayaa cishruuna mihqaala nisaabun lidahab wa miata dirhami fidatin wajafidayni rubcu cushi lowmi macdini wamaa yaziidu bilxisaabi lbayini cishruuna mihqaalan ay cishruuna diinaaran labaatankii diinaar ee lacagta dahabka ahayd baa nisaabun qadaray ku zaka gashaa u aha lidahabi dahabka wa miataa dirhamin laba boqoloo dirhami fidatin laba boqoloo shilin fida ahna wajab waa waajibaa aman ay nisaabun lilfidati fidaday nisaabu tahay haddii lacag aada zakadeeda rabto asalka lacagtu dirham iyo diinaar bay ahaan jirtay haddii uu sanad uga soo wareego iyadoo gaartay labaatan diinaar dahabkii zakaa ku waajibtay hadday fidadii laba boqol gaartana nisaabkii zakada way joogtaa hadduu sanad ka soo wareego zakaa ku waajibtay xilligaa dahab iyo fida unbaa jiray haddana lacagaha jiraaye iyagii unbay xambaarsan yihiin fii xukmi azakaati wa xukmi aribaa labadaba fii xukmi adahabi waalfidati ama adirhami waadinaari bay qaadanayaan imisaa waajibaysa marka fii dayni labadanba dahabkii iyo fidadii ama lacag oo dhanba rubcu lcushri cushur toban meelood meel rubuceed baa waajibaya ama boqolkiiba labaiyo bar dheh boqolkiiba labaiyo bar waxay ku iman boqolkii toban meelood u qaybay mintaas u baxday cushurkiibaa joogtaa rubicii rubic cushurkii casharadii afar u qaybi waa imisa labaiyo bar boqolkii imisaa waajibtay marka haddaan rubculcushri ku dhihi haddaan boqolkiiba labaiyo bar ku dhaha isku mid wey natiijada waaxida wey laakiin rubculcushri intaan kugu dheerayn lahaa boqolkiiba labaiyo bar wey haddaad kun shilin ka zaka bixinaysa marka kun waxaad ku dhufataa labaiyo bar toban ku dhufo waxaad leeya labaatan iyo shan wey markaad tobanku gaartana laba boqol iyo konton bay tegi wahaakadaa sidaa weligii boqolkiiba labaiyo baruu ku dhufo lacagta aad rabto intaad qorto laba dhibic shan percentage boqol leeyahay markaad ku dhufata natiijada kusoo baxday baa xoolaha haysata zaka lagaa rabaa ayib intaa waa diratay haddii wax dheeraada labada boqol yaryarna arigii waxaa la yihi afartan neef ka bixi ilaa boqol iyo labaatan waxba lagaama rasooma wamaa yaziidu wixii badan bilxisaabi xisaab albayini oo cad bay ahaatay wixii soo kordhana boqol iyo boqolkiiba labaiyo bar baad ka bixin hadday toban shilin soo korodha zakaad ka bixin iyadu wax afisa ma jira lacaga lacag zake markii laga bixinayo intaa iyo intaa waxa udhaxaysa waa cafis male xoolaha nool baa lagu cafiyey beerta miraha iyo lacagtu famaa zaada fabixisaabihi wey inta nabigaa sheegay sal alah wasalam xadii abu daauud wariyo cali bn abi aalib baa wuxuu ahaa saxay faidaa kaanat laka miata dirhamin hadaad laba boqoloo dirham haysato waxaala calayha alxawl sanadna usoo wareego fa fiihaa khamsatu daraahima shan dirham baa laga rabaa boqolkii labaiyo bar boqolka kalena labaiyo bar labaiyo bar iyo labaiyo bar isku dar waa mis khamsata daraahima shan dirham saasay ku timid walaysa calayka shayun yacni fi dahab dahabka waxba lagaama raba isaga xataa yakuuna laka cishruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar aada yeelato faidaa kaana laka cishruuna diinaaran haddaad labaatan shilinoo dahaba heshaay waxaala calayha alxawl fa fiihaa waxaa laga rabaa nisfu diinaarin nisfu diinaar say ku timid rubculcushrigii maxaa boqolkiiba toban u ah labaatanka soo laba diinaar maa laba diinaar maxaa rubuc u ah nus nisfu diinaari wataas boqolkiiba laba iyo barkii ama rubuculcushrigii waa unintii intaasaa adigana lagaa rabaa inta boqolka toban u qaybi laba tobankiina waa hal tobankanna waa hal waa laba labadaa ruuc maxaa nus baa u ah nisfu dinaarin famaa zaada intaa wixii ka bata buu yihi nabigu fabixisaabi daalika taa xisaabteeda wixii kaga soo aada ee boqolkiiba laba iyo barka noqda baad bixin intaas markiiu halkaa kuu dhigay low min macdinin walow min macdinin ba ha ahaato wuxuu ku leeyahay halkan waan garanay dahabkii iyo fidadii markay dirham iyo diinaar yihiin ee ay lacag yihiin zakaad ku waajibiseen haddiiba iyagoon dahab iyo lacaga ayoon dirham iyo diinaar ahayn aan dahab meel dhigto oon soo qoto dahabkiiba haddaan haysto isaga maha zake ma laga rabaa haa low min macdinin walow min macdinin meel dahab laga soo qodaba ilaah umaad ka soo qodat oo dahabkii oo dhagxana baad haysatidee waa un la xisaabi see loo xisaabi waxaa la yaqiinay labaatan diinaar imisay u dhigantaa waxay u dhigantaa siddeetan iyo shan garaam bay u dhigantaa dahab kastoo siddeetan iyo shan garaam gaara zakaa ku waajibta qiimaha uu markaa joogana boqolkiiba laba iyo bar ama si kale u dhoo rubculcushri baa laga bixiyaa halkaasi waxay noqotay halka culimmadu ay ka hagmeen ka hagmeen ee ka qaateen lacagihii dahab iyo diinaar ahaa waa la waayey dirham iyo diinaar lacago kale iyo maal kalaa bedelay see looga zaka bixin dahabkii aan lacagta ahayn maxaa la qiyaasi jiray shan iyo siddeetan garaam oo labaatanka dinaarta miisaan baa la xisaabi jiray lacagtana miisaankaas wixii gooya ee siddeetan iyo shan garaam gooya bay ku saga gashaa saa darteed labadooda a dahab iyo fidakeebaa asal ah dahabbaa asal ah saa darteed dahabku maadaama asal uu yahay wixii shan iyo siddeetan garaam u dhigma bay zakadu ku waajibtaa ee lacagaheenna ah ama shilinkiya dheh ama bidaar dollar iyo waxaa tiraahdaa bowl iyo yuura dheh ama riyaal iyo dirham dheh ama shilin iyo wax kale u bixi magacaa dooni u bixi isku inun bayna iman inta siddeetan iyo shan garaam dahaba dollar ka goysa baa markii la sarifa sarifkeedaa unbaa intii shilinkiya ka gooya isla kaasaa shilin soomaalina ka gooya boqolkiiba laba iyo badh markaa doolarka intaa a ka bixiso kinyaankana intaa inta u dhiganta boqolkiiba laba iyo bar bixiso isku in bay iman isku inun bay iman saas darteed siddeetan iyo shan garaam baa miqyaaska miisaanka cadliga ah dabagalkii mataaxifta lagu noqday ee diinaarada lagu sameeyeyna halkaasay inta badan dhaafi weeyey isku celcelis saa darteed xoolahaagu hadday gooyaan siddeetan iyo shan garaam oo dahaba zakaa lagaa rabaa sanadna ka soo wareego waxaadna bixi boqolkiiba laba iyo bar dahabka kaan xisaabayaan dahabku dumarka aada u yaqaan iyo ragga inta soo gadgada ama ka ganacsata dahabku waa saddex dabaqo dabaqo dad khaasaa gata dabaqana masaakiinta aada u yaryar baa loogu talagalay dabaqana waa dabaqada mutawasidka dhexdhexaadka waxay ku magacaabaan hadda ciyaaraad bay yidhaahdaan dahabka ciyaaraadka mutawasidka ah waa dahabka la yidhahda siddeed iyo toban kow iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan dahabka hoose ee aada u hooseeyana waa dahabka ciyaaraadka la yihahda tobanka labiyo tobanka saddex iyo tobanka waxaa jira ilaa sagaal iyo sagaashan ilaa sagaal iyo sagaashan dahabaa jira ciyaaraadka la yihahdo carabaha markaa qoysaska boqortooyada keliya iyo dad malyuneeraa gata cid kale ma haweysato oo intiisa yar waxaa laga yaabaa dhagaha aad qaado baa lagu dhihi labaatan kun oo doolar soddon kun oo doolar halka dhagadhagaha soddon afartan kun oo doolar maraya markuu ciyaaraadka tisciin tisca wa tisciin hamsa wa tisciin aad gaarto dahablaha haddii aad tagtaan yurubta haddaad tagto sideed iyo toban iyo kow iyo labaatan arkiba maysi toban sideed sagaal labiyo toban baa yaalla innaga suuqyadeenna waxaa la galay intaan ka ka maqlay badanaa suuqyadana uma tegin dahablaha laakiin intaan soomaalida dahab gadanaysa arkayay sideed iyo toban ko iyo labaatan labadaasi u badan yihiin yaa intaa ka badan yaqaano nagu caawin ciyaaraadkan waxan waa maqaayiis kuwalitiga dahabka iyo la xiriirta weeye iyo hadday maado kaloo lagu daray jirta iyo inta uu saafiga yahay musalaxaad eraya la xiriira wey marka mutawasidkan xisaabi dahabkan sideed iyo tobanka iyo ko iyo labaatanka oo weliba cusub markuu dahab dahabay sidiisaa loo miisaami laakiin lacagta kale mid duuga xisaabi mayse midka cusub baa la xisaaba kadib wa fii rikaasi aai jaahiliya minhuma alkhumsu xaalan kaazakaati qusima wa fii rikaasin bakaar aasnayd jaahiliyin oo jaahiliyadii laga dhaxlay oo minhumaa iyaga a dahab iyo fida haddii meel laga helo alkhumusu shan meelood meel baa la bixiya xaalan markaba kaasoo qusima loo qaybinaya ka zakaati sida zakada loo qaybinayo halkan laba masalo ka hadlay masalat rikaas waxa la yidhaahdo haddii adoo dhul iska qodanaya bakaar ka duldhacda dahab ama fidaa oo dad lahaan jireen aan la aqoon rikaas waxaa la yidhaahdaa wixii jaahiliyadii hore iyo dad hor kaa horeeya oon la garanaynin baa wax aastay hadday aasteenna iyagii waa dhinteenoo waa tageen dhulkii aada fagayseed qodaysay unbaad bakaar meeshan lagu aastay oo dahaba ka duldhacday xoolaha sidaas oo kaleeta ah shan meelood meel boqolkiiba labaatan baad bixin khumuska mar xaw looma shartiyo nisaabna ma laha inta ay gaarto unbaad khumus boqolkiiba labaatan bixin markaasba waad bixin yaa la siin dadkii zakaadka la siin jiraa la siin ka zakaati qusima saasuu leeyahay khilaaf baa ku jira laakiin waxaana asalo xadiidkii bukhaari iyo muslim iyo abi hurayra wa fi rikaazi alkhumusu rikaaskii wixii jaahiliye ay meel ku aastay aan la garanaynin la helo khumus baa laga bixin masalada culimmadu masale ay ka qiyaasteen baa jira oo rikaaskaas maanta si uu u jiraa jira culamada qaar waxay u isticmaalaan mararka qaarkood almaal mustafaad almaal mustafaad xoolo si loo helay xoolahan baadi aada heshayna ma aha baadi aada heshay ma aha laakiin si kale ay kugu soo galeen maxay kugu soo galeen baktiyaa nasiib baa ka mid a baktiyaa nasiibku kan adigu inaad gasheen nooca qamaadkaa xaaraam wey laakiin marar waxaa dhacda in magacaaga si un loo helo oo dad aan waxba soo dalbanin oon soo qoranin layska tartansiiyo oo inta lagula soo xiriira lagu yidhaahdo meeshaas lacag baad ku guulaysatay maadan isqurin maadan doonanin weligaa wax kumaada darsanin tan kaararka la goosta ee wax la xoqanaya xaaraan wey qamaal wey lacagta lagu bixinaya registraton kale xaaraan wey qamaal wey taas lama ogola tuaad adu ka shaqayso ood raadisayna lama ogola laakiin sharikadaha mar waxay sameeyaan iyo hay-adaha qaarkood in lagu magacaago un lagu yeero weligaa meel maadan buuxinin waxna maadan qorin lacag baad ku guulaysatay baa lagu yii oo kun doolar toban kun oo doolar toban kun oo bown baa lagu siiyey waxay yidhahdeen culimmadu hadda waxay yidhahdaan ka xukmi rikaazi bay qaadan sidii xoola meelaad ka hesho way xalaalna ah xoolaha qaado laakiin sharcan khumus baa waajib kugu ah boqol kiiba labaatan inaad bixiso wa fi rikaazi lkhumusu bay raaciyeen bilmunaasaba masaladin ku baraarujiyo yaan laydin dhicin waraaqo sidan oo kale lacag baad ku guulaysatay lagu leeyahy hor badan baa dadka u yimaada waraaqaha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa niman tuugo oo burcada wey keliya waxay rabaan magacaaga iyo akawnkaaga oo sax inay helaan akawnkaaga waxa ku jira way faaruqinayaan arrintaa aada bay u dhacdaa calaamadaan idin siin marka hadday warqad kuu timaada boosta ku socota badanaana lagu yidhaahdo adreyskaa laga soo diray waa sbain iyo faransiiska lagu yidhaahdo boqolkiiba boqol waa tuugo niman west africana iyo niman cadaana oo bayskoodu spain u badan faransiiskana xarumo ku leh baa dunida sidaa ku xaaruufiyey haddaad warkayga faahfaahintiisa rabtaa inaad ogaataan la xiriira safaaradda spain arrin saasaa ii timidna dhaha intaasoo website bay idin siinayaanoo dadkaa dadka ay dhaceen dhibaatooyin ku dhacay qisaskoodii ku qoran yihiin oo looga digayo halkan qolaan laba kun iyo lixdii war ka jooga kuy waxa waa wax dadkan u dhici jiray markaasay janno in loo soo sheegay moodeenoo soddon kun oo bown baa loo soo sheegay akoonkooday dhiibeenoo maalinkii dambe dhaheen intay noogu jirtaan lala baxay inta noogu jirtay baalala baxay waa niman qalin shubataa jira arrintu hadday xaqiiqo tahay unbaan baabur rikaazidin iriye warkaygaa ha u qaadanina in baabkaasi uu sahlan yahay in la helo calaa kulli xaal dad kaleo waxaan arkay khadka safaricom lagu dhacay lacag baad ku guulaysatay haddii safaricom lagu soo yidhaahdo telefoonka mobilka lagaa soo yirina uganda iyo tanzania uu noqdo boqol kiiba sagaal iyo sagaashan tuuga burcada wey two five six six haddaad aragto oo safaricom baa kuusoo dirtay centerka iyo saa lagu yidhaahdo markaad la hadasho waxaa lagu leeyahay waa registration halkaa tag waxaa samee intaa samee halkaa kushub lacagtun baa lagaa dhamaystay waxaa ku hoosoo socda adun baa lagu biilan rabaa markan mayo burcaduna way badan tahay hunguri wad ma arkaa la yidhi hunguri wad ma arko beelku iska tooraa marka meelo gebi ha ka dhicina taa waa iska munaasabaduna casharka ka mid maaha في التمر والزرع النصاب الرمل قل خمسة وربع ألف رطل في الزرع في التمر تمرتا أما أما مره جود باللغة شيلا يو الزرع بارتي لبيرنا يي النصاب الرمل نصاب كي يذكر كوجا الرمل مجرد اللي إذا لقى استعماله قل وحتى على خمسة شن يو ربع ألف كن ربع عاد وهي ألف رطل كن رضا ربع كن محاو ربع طاب قال كنت صوما خمسة تدر طاب وكنت ريشان ربوي انت قربان كيرال ربع يكون ربع عادي شهر قدر خمسة إيوه والربع ألف الماس قدر أيوه كن ربع عادي إيا شان لو شان لو قدر أيوه intaasaa isku soo celiyo hore waxaynu usoo sheegnay nabigu calayh salatu salaam wuxuu yihi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa midhaha soo baxaay shan usqi hadduu ka yar yahay zaka laguma laha alwusquna wuxuu u dhigmaa situuna saacan baa xadiid kale taga riwaayo kaleo imaamulbukhaari keyrkii loo jeediyey ay sheegtay marka la isku soo celceliya waxaynu horay u niri qiyaasteedu toddoba boqol iyo konton kilogram wey ilaa toddoba boqol iyo konton kilogram bay beerta ku saka gashaa wixii ka soo baxay maxaa laga bixinayaa waxaa laga bixinaya waa kan iyo wasaa-idu wuxuu ku yidhi kun rubaceed shan lagu daray iyo wazaa'idun wixii ka badan weeye oo jafa ingegay inta qoyanaan gaarin yashtada alxabu aan gaarin lama xisaabayo wa min gayri naqiyin iyo iyadoo aan la nadiifinin markaa laguu xisaabayo masaga iyo beer la tumay oo qashinkii iyo qubkii laga saaray maaha iyadoo wadataan la xisaabaya taa marka waxaa ku waajibaya alcushru toban meelood meel id bilaa ma'uunatin haddii kharash la-aan suqiya la waraabiyey haddaan waraabinteedii kharash kaaga bixin oo roobkii sabada iyo biyo iyo webi soo fatahay ay waraabiyeen daba waad beertee tobankii boqolkiiba toban baad bixin kunkii kiilo boqolkii baad ka bixin wa nisfuhu cushurkaan nuskii baad bixin oo boqolkiiba shan ah maca mu-anin iyadoo kharashuu kaga baxay lizarci beerta beerta haddaad kharash ku waraabisay ood matoor saartay ood shidaal ku shurtay oo webiga isaguu biyihii ka soo qaadaya kanaaladiina cushurkii aad bixin lahayd nus baa kharash celis lagaaga dhigi oo nisfulcushri baad bixin ama boqolkiiba shan nabiga ala sl fiimaa saqat isamaawu cirka biyuhu waxay waraabiyaan walcuyuunu iyo ilaha durdurkii alcushru wa fiimaa suqiya bisawaani geela baa lagu waraabi jiray wixii lagu waraabiyana nisfu lcushri maadaama kharash dheeraada kaa galay zakadii intaad bixin lahayd nuskeed baa lagu reebay aw bihimaa ama waa isku jir roobkana dhinac buu ka waraabiyey adna matoor baad waxoogay ku katay wasic qaydi bixasbi nafci hadba nafciga iyo waxtarka say u kala lahaayeen hadday konton konton ahaayeenna nus bixi nuskii kalena laba u qaydi qaybna bixi qaybna reebo haddii ay kala badnaayeenoo boqol kiiba labaatan waxaa waraabiyey roobka samada boqol kiiba sideetanna matoor baad ku waraabisay horta nuskii bixi nuska soo haray boqol kiiba sideetanna la har boqol kiiba labaatanna roob baa waraabiye bixi wasic bixasbi nafci saas uga jeedaa aw bihimaa bimaaunatin wa bigayri maunatin labadaasay beertii ku warowday wasic qaydi nuskii aad la haraysay bixasbi nafci hadda nafciga iyo waxtarku inta uu leeyahay u qayb وعرض متجر نخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله هلكنا حوله كنفسي أملك وعرض متجر أخير حوله قومه مع ربح بنقد أصله عروض التجارية رابطي جنعسك سيدا الله قيمين يوكا الله هذا وعرض متجر alaabta badeec badeecada ganacsiga ee la gedgediya lagu tijaaraysanayo qawimhu qiimee akhiira xawlihi sanadkiisa dabayaaqadiisa qiimee mac ribxin iyadood ribixi iyo faa'iide wixii la helayna ku darayso binaqdi aslihi asalkiisa lacagtii lagu soo galayna jinsi ahaan ugu qiimee halkan mualifku raximah allahu tacaala wuxuu ka hadlayaa suurada laga hadlayo alaabbaa badeecad baad haysataa adoo alaabtii gedinayo sii ged soo gad sii gad soo gad ku jira baa sanadkii aada ganacsiga ku jirtay kuu dhammaaday inaad saka bixisaad u baahatay ma lagugu leeyahay mise laguguma laha haddii lagugu yeesho in misaal lagugu leeyahay waa wixii aada haysay inaad qiimayso marka aada qiimeynayso laba xaalo labadaba mid mid baad ku jiri kartaa in wadankaba hal lacagu la isticmaalay waxa lagu soo gatay iyo waxa hadda lagu gadayo iyo waxa la isticmaalaya hal lacagunay tahay taasi ishkaal ma laho iyada un baa lagu qiimeyn binaqdi lbaled baa la yihahdaa inay laba lacagood jiraan labada lacagood laba suuraba waa u jiri karaan in isticmaalka iyo soo gadashadaba suuquba laba lacagood ku shaqeeyo shilin iyo dollar baskus waa lagu shaqaystaa waxna waa lagu soo gataa waxna waa lagu gadaa iyo inaynan midna ahayne halkan lacagba wax lagaga shaqaystaa meesha kalena lacag kalaa lagaga soo gataa lacagtaa lagu soo gadayo dollar bay noqon kartaa dirham bay noqon kartaa imaarada wax ka soo gadato riyaal bay noqon kartaa sacuudi haddaa ka soo gado yurubta inteeda badan waxay noqon kartaa euro ingiriiska waxay noqon kartaa bown bay noqon kartaa qaybo yurub kamida karoonka lacagta la yihahday noqon kartaa xaggaa south africa haddaad ka soo gadata ram bay noqon kartaa wadankaad ka soo gadatay lacag baad kusoo gadatay dollar baad kusoo gadan kartaa haddii ay laba lacagood meeshii jiraan oy kala duwanaadaan lacagtaan kusoo gatay iyo lacagtaan kusii gadayeen isticmaalayo hadday laba lacagood noqdaan see yeeli weye su-aasha taalla hadday isku midba yihiin dee war nama yaalla hadday laba lacagood kale yihiin suwar mutacadida bay yeelanaysaa suurada koobaad laba lacagood bay kale yihiin labadiibana way jiraan labadiibana waa la isticmaalaa waa suura suurada labaad lacagtaad ku soo gaday suuqay ka baxday waaba la mamnuucay waaba la joojiyey oo haddaad ku qiimayso oo iyadii bixi lagu yidhahda xageedka keeni ama yaaba kaa qaadanba ama cidiba ma joojinine way qiimo beeshayna waa suuro kale oo hadda adiga soomaaliya aad ka soo gadatay alaab shilin soomaali baad ku soo gaday hadda shilin soomaali baan bixin haddaa isniid tiraada ma laga qaada oo masaakiintii zakada xaqa u lahayd haddaad lacag soomaaliya u keenta makaa yarayaan ugandaad ka soo gadatay lacag ugandaad ku soo gaday lacag ugandaan ku siin baa tiri makaa yarayaan imaaraad baad ka keentay alaabta dirham baad ku soo gadatay masaakiinta dirham baa siin haddaad tirahda malagaa makaa yelayaan ninka miskiinkaad hadda labaatan dirham siisay saas dhi ruuxan muxuu ahaa qaar baa maba garanaya qaarkood waxaa dhici karta lacagtii aad ku soo gadatay meeshan inaynan hayru naafiqa baa lagu leeyahay lacag shaqaynaysaba ma aha imaa meesheedii bayna joogin beledkeedii wa imaa dawladii baaba go-aan ku gaartay oo lacagtii waa la joojiyey waa la mamnuucay dawladuhu lacagihii socday marar bay qayb mamnuucaan inay mamnuucaan baan idiin sheegay hadda yurutan yuuray ku midoobeen badankood ka hor lacagay kale lahaan jireen talyaanigu liiru lahaan jiray nimanka la yidhaahdaa belgium iyo faransiisku faran bay lahaan jireen jarmalku ma ma maarka lacag lacag yidhahday lahaan jireen malodeeskada gelder lacag la yidhahday lahaan jireen finland oo kaleeto iyo caron bay lahaan jireen wixii oo dhan intii wakti loo qabtay baa la tuuray yura lagu midoobay ninkii alaabta ku soo gatay xilligay lacagaha isticmaali jireen zakadii ku soo aaday xilli lacagihii laga talabaxay oo mid kale la keenay see yeeli macnaa su-aalahaasoo dhan bay rabaan fuqahadu si kooban inay xad iyo jawaab uu siiyaan marka laba xaalun baad u kala qaadi in lacagtii ay lacag shaqaynayso oo mumkina ad tahay aada ku soo gadatay hadday ka duwan tahay ta beledka iyo inayna mumkin ahayn hadday mumkino ahayn waa la ilqaynayaa hadday mumkinoo suuragal tahoy shaqaynayso fuqahada shaaficiyadu waxay ku yidhaahdeen binaqdi aslihi asalka lacagtaad ku soo gadatay baan wax ku qiimayn xalay baan idinku baraarujiyey macnaheedu ma aha qiimaha alaabtan ku joogtaaye waa intii aad ku soo gadatay rasiidkii baad ka xisaabi ood ku saka bixin ma aha alaabtan haddaad qiimayn laakiinba dollar baad ku qiimayn mise shilin baad ku qiimayn haddaad dollar kusoo gadatay dollar ku qiimay buu ku leeyahy dollarkiina shaqaynayo haddaad shilin kusoo gadatayna shilin baad ku qiimayn qiimaha maanta meelkan isuu joogaa laba kun oo shilin baa la gadayaa laba kun oo shilin maxay u dhigantaa doolar intaas intaasu joogaa baa la dhihi haddaba lacagta la isticmaalayo ee laleeyahay intaasuu joogaa waa lacagtaa kusoo gaday jinsigeediibuu rabaa inuu ku yidhaahdo halkaa markaa aan ku celiya dad baa waxay u fahmeen khalada intaad kusoo gaday baad ka zaka bixin wixii ama kor u kacay ama hoos u dhacay oo khasaaray marka mafhuum khataa wey hadday saas tahay taqwiim iyo qiimeyn maba u baahateenba oo akhirulxawl baa la qiimeyn maxay macnaheedu ka dhigan tahay imisay joogtaa baa la dhihi wey haddiiba lagu leeyahay sanad ka hor waxaad ku soo gaday kaga zaka bixi maxaad uga baahanta inaad qiimaysa alaabta imise joogta aad tiraahdo qawimhu ma taalla meesha markaas saas darteed qawimhu iyo binaqdi aslihi hadda qiime lacagtaad wax ku xisaabaysana taad ku soo gaday oo hore ha noqoto hadday shaqaynaysa saa wey way kala duwan yihiin marka waa carda matjarin badeecada gadgadiska iyo gadislaydu ee ganacsigu qawiimhu qiimee akhiira xawlihi sanadkiisa aakharka dabayaaqada sanadka macribxin adoo ribixiina ku daraya binaqdi aslihi asalka lacagta jinsiga aad kusoo gadatayna wax ku xisaab oo hadduu doolar ahaa shilin ha isticmaalin masalada maadaama loo baahanya iyadaa cashir kusoo gabagabaynaynaayo waxaa weeye masaladan masale culimmadu ay aada ugu kala aragti duwan yihiin culimmadu madhab qaar waxay mareen muslimiintu lacagtee lagu qiimeyn baa la dhihi jawaabtu waxay noqon miskiinka maxaa u roon qolo halkaasay istaageen waana fuqahada xanaabilada iyo xanafiyada halkaas iyagu mareen waxay yidhahdeen markan la qiimeynayo maqsadka iyo haayadu waa zakada wujuubkeedii iyo qadarka iyo nooca la bixinayo jinsiga la bixin in la ogaado jinsiga la bixinayana waa xaqu lfuqaraai faqiirkii waxaa u manfaca badan baa la wel baa la raadin hadba lacagta ugu manfaca badan nooca jinsiga ugu fiican baa wax lagu qiimayn alanfacu lilfaqiiri halkaas iyagu mareen shaaficiyadu iyagu waxay mareen wixii lagu soo gatay noocay dooni lacagtii ha noqotee baa lagu qiimayn qowl waxaa jira shaaficiyada dhahaya haalibu naqdi lbaled meesha lacagta u badanee la isticmaalo yaa wax lagu qiimaynaya bay shaaficiyadu leeyihiin qowl ahaya oo naqdulbaled lacagta haalibka hadday lacago badan yihiinna tan ugu badanee la isticmaalo baa lagu qiimayn qowlkaasaadad moodaa haalib naqdilbaled in lagu qiimeeyo inuu yahay aysaru laqwaali waayo dadka waa kulfo badan lacagaan wadankaba laga isticmaalin maanta dukaankii iyo bakaaradii alaabta tiilay shay walba intuu dolar baan ku soo gatay dolar intuu ka maraya maanta dibu xisaab waa mashaqo iyo cusri aada u badan wey adi alaabta suuqay kuu taallaa qiimay shilin kuugu taalla waa taqaanaa qiimaha shilinka keliya qiimihii shaygu joogay inta taalla aada isku dhufan laakiin haddana inaad dolarkii saysi hayso oo labada suuqleyda ee dolarku ku kala sarif duwanaadaan oo maanta markaad dhaxda kaga tagto beri sicirkii oo kor u kacay dolarka ama hoos u dhacay aad timaado oo haddana la yidhaahda dib ugu celi idan laba shay oo isgarab yaalla dolarkii midna gaar qiima midna qiimo ugu xisaab lagaa yeeli maayo mushkiladda casriga intaa la eg waxaa looga bixi karaa sida aysarka ah miskiinna badanaa u manfaca badan haalibu naqdilbaled lacagta ugu badanee meesha laga isticmaalo waayo miskiin hadda wuxuu helo hadduu dabka inu saara raba haddana wuxuu si fudud dabka u saari karaa wixii si aada meesha looga isticmaalayo wixii isagu la raadinayo oo la daydayayo oo meelo lala daba ordayahay mid miskiin oo baahan oo dab u karkarayahay isaga waxba uma hayso saa darteed anfacii iyo qowlkan shaaficiyadee kale baad moodaa aysarka inay u dhowdahay sharciguna nabig alay sl laba hadii la dooransiiyo ikhtaara aysarahumaa maa lam yakun isman nas cad oo sariixoo taaha lagu xisaabo lena anu maanan arag hadday labadii kale fudud yihiin nas sariixoo kala cadaynayana uusan jirin aqrabku waxaa weeye aysarka aysarahumaaka in la iska qaato wallahu aclam markaas waxaa cashir ku dheeraynaa ayaa markuu iga madho mobile ayaa waxa aan garaacaa xidig boqol soddon iyo kow xidig markaasay lacag igu soo shubaan xaaraan wey lacag ribaa wey intay ku siiyeen dulsaar baa daba socota waa dayn markaad hadhow bixinayso kontonka shilin konton iyo shan shilin baad bixin shanta shilin ribo wey lagaama gadina waa lagu daymiyey konton shilin baa lagu daymiyey konton iyo shanna waa lagaa qaatay marka arrintaa xaaraan wey iska ilaaliya lacag dayn ku maqan zako ma lagu leeyahay haa zako waa lagu leeyahay laakiin su-aasha ka muhiimsan waxaa weeye zakada see looga bixinayaa lacagtu waa laba qaybood haddii deynta xilligeedii la gaaray qofkana qof wax haysto oo kuu diidanaya kuma diidana waxna waa haystaa iyo adiga iyo saad uga doonan lahaydin weeye oo xolo gacantaada ku jira kuwa maqalka kugu jira bay lamid tahay waad dardaad ka zaka bixin hadday tahay xusakaan xilligeedii la gaarin ama zake ninkii uusan waxba haysanin ama inaad ka heli aadan hubin xilligay ku soo gasho baad wixii zake kaga soo aaday ka bixin markay ku soo gasho famaa zaada fa bixisaabihi weeye baad boqolkiiba laba iyo barkeedii ka bixin sisinta miyaa la zakeeyaa maya waxyaabaha laga zakeeyay sisinta kuma jirto baab gaara tijaaro oo dhan waa laga bixin laakiin ka beer ahaanma looga bixin way waxaan ka hadlayo isla markiiba waa sakeeyey ee masaxba mise waa qalad horta inaad bixisay oo sadaqo bixisay qalad ma aha anugu qalad weya ku dhihi maayo laakiin zaka ma igu waajibtay maya lacag haddaad shaqaysay hadday lacago kaloo kuwa ay ku soo beegantay oo zake ku waajibtayna way la zakageli laakiin maantaan shaqeeyey bishan aan lacagay soo gashay faa'iido badan baan helay lacagtii maya haddii ganacsi kuu soo socday aakhir laxawlkiisa ay ku beeganta la zake hadday lacag kaloo kuu tiilay zakada waktigeedii kula soo aaday kala zakee haddun bay ku soo gashay lacag kale meel kuma olin sanad baa kuu bilaaban sanad kadib baa zake lagu leeyahay laakiin waxa aad bixisay insha alla waa sadaqaya ha jiro xoolahaad miskiin siisa ama waa qalab kuma dhihi karo laakiin zake waajib kuguma ahayn insha allahu sadaqa khayra bay kuu noqon wallahu aclam subxaanaka allah waxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alxamdulillahi rabbil